mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ku sugan magaalada masjid cali guduud ayaa ka hadlay xaaladda magaaladaasi oo ay bilo ka hor la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyada oo muddo ku dhow saddex bilood laga joogo markii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaal kula wareegeen degmada towfiiq ama masjid caligaduud ayaa waxaa xaaladda guud ee magaaladaasi ka warbixiyey nabadoonka guud ee beesha warsangeli abgaal nabadoon cabdulaahi cali caraaye nabadoonka oo ka hadlayay dhibaatooyinkii ay ciidamada dowladda federaalka ku hayeen magaalada ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ay dadka shacabka ah u geysan jireen dhibaatooyin kala duwan degmadu aada ayay mataqaanaa usoo rafaad usoo martay dadka shacabka ee deegaanka aaday rafaad usoo mareen iyadoo lagu khiyaamay wax badan oo waxba aysa u qaban oy sameeyeen macaawuunin dhacay oo malay dhacay tirxe ku jiro wax ay u keeneen waxaas mataqaanaa meel la yidhaahda magaalada geeskeeda ay hadda markhaati ay leedahay ku degsan yihiin kartoominkii iyo dadka shacabka hadda markay siiyeen qof walba markay fiirsan tala yaabtay ay iska daadiyeen dadka shacabka marka agsarkiisa sida badanna iguna waa iska warhaynay culayskii allah naga qaaday dhihi jireen mana hadli karno oo mataqaana maanta ninka hadla mataqana godku jelo wax mataqana dadkan xurba ka male qof maanta salaad iyo mataqaana soon iyo cibaado ka muuqatana dadka taargid ay u ahaayeen mataqana dadka laqabahay kamid ahaayeen dad badan ayaa godku jilac uu la geeyo aad ugu soo rafaaday alxamdulilah hadda ilaahay baa ka dulqaaday waxa uu sidoo kale sheegay in bulshada ku dhaqan deegaanadaasi ee ka soo jeeda beesha maduluud ay si diiran u soo dhoweeyeen ku dhaqanka shareecada islaamka isaga oona baaq u diray ciidamada dowladda federaalka dadkina aad iyo aadaynu soo dhoweeyen wax hadda maantay rumeeyey ama raacay aaday u yirahdeen dadka baaxadda dadka dilo dadka raacay tiradoor aaday u yartahay hadda xasan baadilo waday mataqaana dadka kitaab ragguna mataqaana xaqa ilaahay u sheegayeen marka xaqayna dadku qaateen u batay xaggiisa ilaahayaana u badiyey waxaan leeyahay dadkaas ugu baaqayaa maanta u sheegaa dagaalku dagaalkii ay yaqiineen ma ahan dagaalkana dagaal diimiyad waaye intaasoo sano ama boqolaal sano ama boqolaal kunuu iska soconayaa dadku hadday u qabaan qabiil dagaalay ee maalin isniidka hor yimid baabeen ku kala tega ma ahan dadkuway ku ajarmin dantooraan ha aqoonsadaanaan lehay ilaahayna hooga cabsadaano masjid cali gaduud ayaa ka mid ahayd deegaano iyo degmooyin dhowaan soo galay gacanta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib dagaalo saf ballaaran oo ka dhacay gobollada shabeellooyinka iyo hiiraan